الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين waxaan ku ballansaneyn maanta insha allahu tacaala inaan bilowno manduumo la yidhaahdo laamiyat lcarab oo ka mid ah min manduumaati cilmi اladab laamiyat lcarab waxaa iska leh nin la yidhaahdo ashanfara laqabkiisa la yidhaahdo ashanfara waa bifatxi ra shanfari ma ah raada waa la kordhigayaa marka koowaad waxaan ku hormaraynaa tarjamo gaaban oo aan ugu tarjumeyneyno ashanfara ashanfara magaciisa waa la isku khilaafay laakiin riwaayaadka waxay u badan yihiin in badan oo ka mida ay sheegeen in magacaba la yidhaahdo ashanfara waxay yihahdeen magaciisaaba shanfara la yidhahdo laqabba ha ahaado laakiin magacna waa u ahaa dhan markii laga fiiriyana waa laqab waxaana la yidhaha bay yihahdeen anshan ashanfara ibn ibnu luwas ibnuliwaasna waa la yidhi hamzada waana la hoos dhigay waana la kor dhigay aliwaas iyo aluwaas ashanfara ibn اluwaas ibn اlxijr ibn اlasd ibn اlasdi min asdi shanuu'a asdi shanuu'a qabiilka la yihahdo ayuu kasoo jeedaa ashanfara magacaasi shanfara waxay yihahdeen sababbu ugu bax sababtuna waxa waaye bay yihahdeen likahrati shacri jasadi magacaas waxaa loogu bixiye waa likahrati shacri jasadi tinta jirkiisa oo badnayd awgeeda shanfara loo yidhi wa qiila likhiladi shafatayn faruuryihiisa oo waaweynaayo adkaana waa loogu bixiye bay yidhaahdeen faruuryahaasi waaweyn oo adagna wuxuu ka keenay bay yidhaahdeen hooyo xabashiyadahaa dhashay ayagaana lagu yaqaanay bay yidhahdeen faruurya waaweyninka ee ma ahan miduu carabti ka keenay ma ah marka ashanfara waxaa loogu bixiyey hooyadiis waxay ahayd addoon aabbihiisna wuxuu ahaa nin qabiilkaa ka soo jeeda min bani lasdi ka mid a hooyadii inay sidaas ahaydna waa sababtii keentay in la xaqiro beyna qowmihi markii dambena uu ka dhex cararo dadkii uu ka dhashay ninkaani waqtigiisu waa waqtuljaahiliya waa qabla alislaam waa jaahili waaye ninkan kitaabada qaar ama madbuucaadka qaara waxaa ku qoran laamiyat lcarab lilcallaamati shanfara callaamo wax kama oga shanfara nin jaahiliya oo burcaduu ahaa laakiin wixii la daabacaba dadka daabacadaha qaara waxay u moodaan nin walba wax yidhaahda inuu callaamo yahay saas darteeday callaamo ugu qoreen shanfaraa waqtigiisu waqtiljaahiliya waa ninkan shanfara wuxuu ka mid ahaa min asacaaliik min sacaaliik alcarab asacaaliik waa jamcu sucluuk waa jamcu assucluuk assucluuk fii luqati اlcarab waxaa la yihahdaa alfaqiir aladi laa yamliku alfaqiir aladi laa yamliku min almaali maa yuciinuhu calى acbaaءi اlxayaa الscluq fi luqat fi luqati اlcarab waxaa la yihahdaa alfaqiir aladi laa yamliku min almaali maa yuciinuhu calى acbaaءi اlxayaati sucluugu waa midka faqiirka ah faqiirkaasoo aanan helaynin xagga hantida iyo maalka maa yuciinuhu waxau u kaashado calaa acbaaءi اlxayaati culayska nolosha nolosha culaysyadeeda wuxuu u kaashado maala midkaan heli karin ayaa sucluuq la yihahda asalka kelimadda waa ثuma uطliqat calىa man yatajaraduuna lilgaaraati wa qaطci الطuruqaat kadib waxaa kelimadan lagu iطlaaqay calىa man yatajaraduuna kuwa u dhartirmay oo u go-ay lilgaaraati duulaamada wa qaطci طuruqaati iyo wadooyinkoo la gooyo kadib carabtu waxay sucluuq u bixiyeen mid walba oo dadka wadooyinka u gala duulaamadana ku qaada qabaa'ilka waxaa la yihahdaa sucluuq jamciisuna waa sacaaliig asalka marka kelimadda waa faqiir aan waxaysan kadibna waxaa lagu idlaaqay mid walba oo wadooyinka dadka u gala idan sucluuga markii la soomaaliyey burcadun bay noqonayaan waa qolooyin shufto ahoo duurka ku jirtawa oo wadooyinka gooya duulaamadana qabaa'ilka ku qaada qoladaasuu shanfara ka mid ahaa asiga iyo ta'abada sharan iyo nin la yidhahdo suleyg iyo kooxay ahaayeen iyo ibnu buraaq iyo waxay u go-een suclugnimadaas dhammaantood waxaa jamciyey inay eheladoodii ka go-een nin walba ciddiisaa soo eriday qabaa'ilkuu ka dhashay ayaa soo racdeeyeen asbaabaha lagu racdeeyey midba waxbaa lagu sheegay laakiin waxaa la isku waafaqsan yahay caadaadkii qabaa'ilka inay khilaafeen ilaa carabtu caadaaday lahaayeen qabaa'ilka inay khilaafeen oo garab mareen mid walba markii la soo eriyey inkastoo shanfara asiga arrintiisa ay u wehelisay xaqiraad xagga hooyada oo lagu xaqiraayo asiga maadaama hooyadiis asalkeedu ay addoon ahayd taasna waxay kaliftay cidda ama dadka uu ka dhashay inaysan jeclaysan ashanfara nin wuxuu ahaa aada iyo aada u dhib badan waxaa la sheegay inuu dilay sagaashan iyo sagaal nin inuu hal qabiil ka dilay asagoo keligii ah suu maalin walba waddada ugu galayay oo marba qof uga dilayay waxaa dhacday bay yihahdeen culammadu markay u taariikheynayaan culamaa ladab ninkan ashanfara waxay yidhahdeen qabiil la yidhaahdo banu shabaaba iyo qabiilkiisa ay dagaalameen banu shabaaba waa ixdaa qabaa'ili fahm banu fahmi qolo la yidhaahdo qabaa'ilkeeda mid ka mid ah ayaa la yihahdaa banu shabaab shabaaba waa laf macna markay dagaalameen qoomkii shanfara iyo banu shabaaba shanfara aabbihiis wuxuu la socday qoomkiisii dagaalkaasaa shanfara aabihii lagu dilay markii shanfara aabbihii la dilay shanfarana waa la qabtay oo waxaa kaxaystay qabiilkii kale banu shabaaba ayaa kaxaystay aabihiisna dagaalka waa lagu dilay asigana waa lagu kaxistay waa lagu addoonsaday marka waa yaryaha shanfara waa yaryaha wuxuu la noolaa banu shabaabah in muddo ah ayaguu dhex joogay markii dambe maysan jeclaysan inay sii haystaan shanfara inay sii haystaan banu shabaaba ma jeclaysan kadib waxay u gacan geliyeen qolo la yidhaahdaa banu salaamaan banu salaamaan qolo la yidhaahdo oo ay dagaalami jireen dagaalami jireen qoladan banu shabaaba ayay waxay yidhahdeen ninkaanaan idin siinaynaa ee nin markaa ayagaa laga haystay ay yihahdeen noo soo daaya ninka aan idin siino annagana ninkaa hebela noola soo daayo isdhaafsi waaye marka waxa wax isdhaafsanaya waa banu salaamaan iyo banu shabaaba banu shabaab waxay bixinayaan shanfara ilaan walba ayaga kama soo jeedine banu salaamaanna waxay soo daynayaan banu shabaaba nin u dhash yaa la wareegay marka shanfara banu salaamaana la wareegay ayaguu ku dhex noolaa muddo badan uu ku dhex koray ninkii ka mid ah ninkii ma aragtay ayaga hays asiga haysan jiray ilan dabcan ninaa haysan jiray oo ka mid ah min bani salaamaan oo la wareegay shanfara shanfara wuxuu u haystay ninkaas inuu aabbihii yahay ila cunug yar u ahaa asaas soo barbaariyou soo koray soo koriyey gurigiisuuna ku koray ma oga inuusan ninkan dhalin qisaa ku dhacday marka waxay yidhahdeen maalinkii dambe horta banu salaamaankan waa qolada uu ka dilaya sagaashan iyo sagaalka nin shanfara uu ka dili doono waay ama uu ka dilay sababtuu uga dilaa marka laysku khilaafay qolo waxay yidhaahdeen markay la soo wareegeen banu salaamaan shanfara markay la soo wareegeen oo nin ka mida banu salaamaan uu soo koriyey shanfarana uu isku haysto inuu cidda ka tirsan yahay ayuu maalinkii dambe gabarow dhalay ninkaas oo gurigiisa ka tirsanaa gabadha muxuu haystaa inay tahay walaashii inay tahay maalinkii dambe asoo shallaysanaya ayuu yiyaa la yidhi walaaley tinta ii shalley intuu madaxa usoo dhaweystay iga saacid macnaha maadaama u ictibaarinaya inay walaashii tahay markaasay dharbaaxyo ku goysay markaase waxay tidhi lasta biakhii walaalkay ma tihid bay tidhi hana sheeganin meeshaasaa shanfara wax uga dhasheen odagibuu intuu u noqdo wuxuu yidhi ilaahan kugu dhaarshay anigu xaggaan ka soo jeedaa markaasuu yidhi adiga min aluwaas ibn alxijri baa ka soo jeedaabu min asdi shanuu aad ka tirsan tahay qabiilkaasaad ka soo jeedaa meeshaasi shanfara cuqdaduu ka qaaday wuxuuna ku yidhi odagii lan adacakum xataa aqtula minkum mi'atan bima istacbadtumuunii buy lan adacakum idinka tegi maayo xataa aqtula minkum mi'atan ilaa aan boqol idinka dilo bima istacbadtumuunii addoonsigaad i addoonsateen darteed anaa addoon iga dhigateen soo maaha waxaa ballana buu yidhi inaan boqol idinka dilo taasaa keentay bay yihahdeen inuu sagaashan sagaalka ka dilo waa riwaayaduba riwaayad kale waxay leedahay sababtuu cadaawadda uga qaada sidaas ma ahayne gabadhan gabadha qucsuusaa la yidhaaha dhen magaceeda gabadhan qucsuus la yidhaahdo oo ninkan uu la noolaa uu dhalay wuu ogaa inuusan asiga dhalin oo aabbihii uusan ahayne gabadhiiba wuxuu ka damcay bay yidhahdeen guur waa gabadhii uu la sheekaysan jiray wuxuu damcay inuu guursaduu rabay maalinkii dambe ayagoo labadooda keliya ah ayuu wuxuu isku dayay bay yidhahdeen gabadha inuu dhunkoodo markaasay dharbaaxday ilaan way xaqiraysaa way liidaysaa aabbaheedna way u sheegtay odagiina wuxuu damcaba inuu shanfaro dilo halkaasaa shanfara cuqdada ka qaaday yidhahan qolo kale qowl saddexaada wuxuu leeyahay gabadhi waaba guursaday shanfara qucsuus iyo shanfara waa isguursadeen laakiin intaysan isguursan ka hor markuu aabbaheed yidhi gabadha isii ayuu aabbihii wuxuu yidhahdee banu salaamaan oo cidda aan ka soo jeedaa way idilayaan bu yidhi haddaan adiga gabar ku siiyo ila si xaqirayaano liidayaan marka waxay leeyihin gabar naga dhalatay lama sii karo shanfara iyo wixii la mid a wuxuu yidhi hadday ku dilaan waxaan kuu ballan qaadayaa buu yidhi boqol ayagaa inaan kuu dilo oo adiga dartaa aan u dilay ee gabadha isii warkaa iska dhaaf ugu dambayntii gabadha waa siiyey markuu gabadhi siiyo waa la dila ninkii waxaa dilay qabiilkii uu ka soo jeedaa dileen maxaa u siisa awgeedaa loo dilay arrintii buu shanfara maqlay halkaasuu marka ballantii inuu oofiyo gudo gale ballankii maxay ahayd inuu boqol u dilaayo halkaasu wuxuu ka bilaabay marka inuu waddada u galo qabiilkan banu salaamaan oo nin allo ninka ka tirsan uu arko uu dila sagaashan iyo sagaal uu ka dilay sagaashan iyo sagaal markuu dilay ayaguna ay yaaban yihiin fallaaro lagu yaqiinay oo caan uu ku yahayna waa lahaa bay yidhaahdeen oo waxyaabuhu ka sameeyey wax asaga u gaaroo ku caan baxay bay ahayd qofkii dhintaba waxaa lagu arkaa fallaartii shanfare inay ku taallo oo qabiilkaasi ka mid ah hala dalba haddii la damcana waa nin orod badanoo cid gaara lama arko oo lama soo qabo karo meelaan la filo karin uga soo baxaya waa dilaa waana baxsanaya berigii dambe waa tashteen waxaa la yidhi ninkan waa in la isdhaafiyo ninkii sagaashan iyo sagaal oo maraya ballantii uu ballan qaada hal qofaa uga dhiman halka qofna waa dhammaystira markii dambe waddadayaa loo galay ciidanaa loo diyaariyey wuxuu caado ku lahaa marka ama dhaqankiisa ahayd habeen hadduu socdo wuxuu ka shakiyay fallaaruu ku ridi jiray markaasuu leeyahay haddaad insaan tahana waa ku dilay haddaad wax kala tahana waa kugu dhaceen calaa kullin waa waa yoolbaar xabad yoolbaar uu ridayaa oo iskaga fiirinaya meeshaas in cadow ku jiray in kale ile waa nin dakana qaba berigii dambe marka ciidan fara badanay u diyaariyeen waxay yidhahdeen meel ha loo seexseexdo ninkan ile waa dheelmad badan yahay waana taxadar badan yahy aad u taxadar badan yahay dhaqdhaqaaqa dhan waa la socdaa waxay yidhahdeen marka raggu ha is ag seexdaa ninba nin dhinaciisa ha seexdo hadday midi fallaartii shanfaro ku dhacdo suusan u dhaqdhaqaaqan kan kale ha celceliyo ilaan dhaqdhaqaaqa hadduu dareemo wuxuu dareema in aagga lagu jiro dareenaa galaya waana baxsanaya idan ninkay fallaari ku dhacda xanuunaa qabanaya soo maaha ninka aysan ku dhicinay agtiisa jiifa ha ku dhega bay yidhahdeen suusan u dhaqdhaqaaqan dhulka ha ku celsho si ninka loo dilo ayagoo jiijiifuu ku yimid muusan dareemin marka hore laakiin waa shakiyay sida caadadiisa ahayd markaasuu wuxuu yidhi yaa la yidhi ka kaca meesha cadowga meesha jiijiifaha ka kacaan waa iska leeyaha marka waxba kuma oga meesha ayagoo laftirkooda maysan baraarugin yacni laftirkooda way dareensanaayeen inuu yoolbaarkaas yaqaano shib bay u yidhaahdeen fallaaruu ku riday fallaartii nin ayaga ka mid ahay asiibtay waa ninkii boqolaad u ah markay ninkii asiibtay sida ballantu ahayd dhulkaa lagu celshay ninkii idan yoolbaarka waa sameeyey meeshii waxba dhaqdhaqaaqa muusan ka dareemin ceel biyaabuu inta ku leexday oo uu hubkiisana meesha dhigto wuxuu guda galay inuu biyo cabo halkii bay ugu yimaadeen ay ku dilayaan markuu boqol dilay ayaa iyagana dileen shanfara marka wuxuu ahaa nin musiibaha oo dhib badan uu ahaa oo laga qayliyey ninkan shanfara ballankii uu qaadi ah boqol inuu ka dilaayo qoladaasi waa fuliyey waxaana maahmaah ah xagga orodka acdaa min ashanfara qofka la leeyaha wax ka orod badan ma leh waxay yidhahdaan acdaa min ashanfara shanfara waa ka orod badan yahay waxay kaloo yidhaahdaan acdaa min asuleyk sulayguna nin orod badan u asna aha isagana wuxuu ka mid ahaa min sacaaliiki alcarab ninkaas sulayg waxaa la yidhi qoomkiisa ayaa waxaa kusoo duulay ciidan ciidankii soo duulay ayaa meel cidlaa waxay kula kulmeen asiga asoo cidda qabiilkaa ka tirsan qabiilkiisana masaafo dhan oo kasoo fogya ciidankan cidda weerarka ku ahna fardo badanay wataan laba ninoo fardooleeyaha la yidhaha soo qabtaana sulayg laba maalmood iyo laba habeen ayay daba ordaayeen waana gaari waayeen ilaa uu ciddiisi iyo qoomkiisa gala waa fardo waay sulaygaasi laftirkiisa wuxuu ka yaabaa la yidhi shanfaruu ka yaaba xagga orodka oo shanfara waxaa la yidhi markii meelaha biyaha loo aroorayo shimbiraha waa ka orod badnaa oo waxaa laga yaabaa shimbirta inuu uga hormaro ceelkii meesha biyaha laga cabaayo nin orod badan oo ahaa marka orod badnaashaha aayaday ku ahaayeen marka nimankaas lama gaaro waxaa la sheegay ta'abata sharan iyo ibnu burayq ibnu buraaq iyo shanfaroo wada socda inay habeen meel tageen saaxiib bay ahaayeen tuugnimadii burcadnimaday saaxiibba ku yihiin markay meeshii ay degeen ayaa waxaa la yidhi ceelkaas yaa biyo u aadi kara meel biyo laga cabayana meesha yaa biyo kasoo cabaya ta'abada sharan wuxuu yidhi meesha waa la joogaa waxay yidhahdeen niw fulay baa tahay wadnahaagaa dhaqdhaqaaqay cabsiyaa ku haysa markaasuu yidhi cabsi ima hayso dhaqanna uma lihi buu yidhi wadnahaygu inuu garaacmo fulaynimo darteed laakiin meesha waa lagu jiraa wey ibnu buraaqaa yidhi anaa aadaayo biyo ka soo cabaayo ee fiili inaad fulay tahan kuu sheegayaa ibnu buraaqi meeshii uu tagay biyuu ka soo cabay waa soo noqday ta'abadda shar wuxuu yidhi adiga laguma rabo nimanku anaa igaadayaa shanfaraa aaday waa soo cabay waa soo noqday wuxuu yidhi adna laguma rabo ninka la raba aniga waayo buy laakiin waan aadayaahe aan ballanno hadday iqabtaan shanfarow haddaad awhiquu awhiquu aada maqasho iga soo gaaro xarigga iga fur weyr ilna way xirxirayaan markay iqabtaane ibnu buraaqina waa la ballamo wuxuu yidhahda waxaan leeyahay ninkan ayaan idinku bedelayaa macnaha aniga iska keydaaya ibnu buraaqaan idiin hayaa ibnu buraaq haddaan idiin gacan geliya aniga ha leydaayo adigana soo muuqo oo qolada mashquuli calaa kullin way ballameen ta'abadda sharnaa meeshii aaday suu sheegaya noqoto ta'abadda sharnaa la qabtay ila waa filanaya in la qabanayo markii la qabtay ninkan ibnu buraaqa ku soo baxay ibnu buraaqna waa orod badnaa nimankan dhan waa niman waxaa waaye xagga orodka musiibo ku qabay waxay yidhaha ibnu buraaq halkaasuu inta istaagu yidhi haddaad isoo gaari kartaan isoo gaara qoladii markay ibnu buraaq xaggiisa u carareen oy qabala yihiin ayaa ta'abadda sharna wuxuu yidhi awhiqu awhiqu waa kelimadii ay ku heshiiyeen shanfare ay ku heshiiyeen shanfarana meeluhu ku jiraa inta soo ordow xariggii ka furay ta'abadda sharan waa baxsaday ta'abadda sharan shanfaray damceen inay soo aadaan qoladii markaasu wuxuu yidhaahday ibnu buraaq tow idinku dhiga mid idinka ka darana idinku dhigayaa buu yidhi xagga orodka isku daya buu yidhi inaa isoo qabataan waaba arki waayeen baa meeluu maraa la waayey yani xagga orodka aada u baxsaday nin orod badan uu ahaa marka nimankan waxay ahaayeen niman xagga maaragta orodka musiibo ku ah ninka leedaha marka shanfara iyo ta'abadda sharin waa asxaab markii shanfare la dila xataa waa u gabyey oo gabay uu markaa ku ammaanayo ayuu tiriyey ta'abadda sharan ilan saaxiibkiisuu ahaa laamiyadan marka laamiyat lcarab waxaa iska leh ama nadmiga iska leh iyo gabaygaasi shanfara iska leh macnaha waa gabayaday tiri jireen nimankaa shucaray ahaayeen dhammaantood gabayaa la tiriyaa gabayadaasi noocyo walbay leeyihin mar duulaan bay ku saabsan yihiin mar dumar iyo shu-uuntoodii ku saabsan yihiin mar geesinimaday raganimaday ku saabsan yihiin mar qolow caynaya mar qolow ammaanaya waa sida dhaqankooda ahayd waa kitaabkan marka ama manduumada laamiyatu lcarab waa manduumo laamiyadu macnaheedu waa qaafiyadii ayaa laam u dambaysa carabna waxaa loogu nisbeeyey hadda waa qasiido carabiga waxay heshay ishtihaar aan caadi ahayn manduumadan aada iyo aaday u faaftay reer galbeedka mustashriqiinta in badan oo ka mid ah waxay u tarjameen luqaadkooday u tarjameen sida ay waxay dheer tahay qasiidadan awgeed waxay rabaan inay adab ka kororsadaan ilan xadaaradda lagu sheegayo dhan ba asal ahaan iyo adabkaba caraba iska lahayd reer galbeedku ayay ka qaateen manduumadan marka waxay u rogeen luqadahooday u bedeleen ayagoo markaa ku tarjamaya oo ku fasiraya luqaadkooda shuruuxaad badanna waa la sharxay ahmiyadda ay leedahay awgeed xagga adabka cilmigan la iraa cilmu ladab intaana laamiyat lcarab u gelin ayada shu-uunteeda adab horta waa maxay adab in la fahmo waa muhiim cilmu اladab waa min alculuumi alcarabiya waa cilmi ka mida culuumta carabiga ah culuum اlcarabiya waa laba iyo toban cilmi laba iyo tobankaa cilmi mid ka mid ah ayaa waxaa la yihahdaa cilmu اladab cilmu اladab tacriifkiisa waa maxay saaxibu taaji اlcaruus raximah اllah azabidi wuxuu yidhaahda aladabu الذي يتأdب به والأdيب من الناas أdبku wuxuu yihahda waa wixii laga aadaab dhigto والأdيب من الناasi qofka أdيibka ah ee dadka ka mid ah qofka أdبka yaqaana maxaa la yihahdaa أdيib baa la yihahdaa سumiya bihi waxaa loogu magacaabay لأnnahu yndib الناasa إlى الmaxaamidi لأnnahu yadibu nnaasa liannahu ya'dibu nnaasa ila almaxaamidi wa yanhaahum can اlmaqaabix wa aslu اladabi adducaa wa aslu اladabi adducaa adiibka waxaa adiib loo yiri buu yihi liannahu ya'dibu nnaasa maxaa yeelay dadka ayuu wuxuu ugu yeerayaa ya'dibu bimacnaa waa yadcuu dadku wuxuu ugu yeerayaa ila almaxaamidi khasladaha la mahdiyo wa yanhaahum wuxuu ka reebayaa can ilmaqaabixi khasladaha xun ee liitana waa ka reebayaa adiib sidaasaa loo yihi wa aslu ladabi adducaau asalka adabkana waa duca waay wa qaala shaykhunaa waxaa dhahaya azabidi waqaala shaykhunaa naaqila can taqriiraati shuyuukhi shiikeenni wuxuu yidhi buu yidhi asigoo ka soo naqlinaya can taqriiraati shuyuukhihi shuyuukhdiisa iyo culummadiisu waxa ay taqriiriyeen asagoo ka soo naqlinaya wuxuu yidhi aladabu malakatun aladabu malakatun tacsimu man qaamat bihi camaa yushiinu adabku waa malaka tacsimu malakadaas iyo yacni wuxuu qofku yeelanayo wey oo tacsimu ilaalinaysa man qaamat bihi ciddii ay ku quntay oo ku sifoobay malakadaasi waxay ka ilaalinaysaa camaa yushiinuhu wixii xumaynaya waa sifo qofka uu ku sifoobo hadduu ku sifoobana ka difaacaysa wax alla wixii xumaan u keenaya wa qaala aljawaaliiqi aljawaaliiqi wuxuu yidhi fii sharxi adab اlkaatib adab اlkaatib waxaa iskale ibnu qutayba raximah اllah waa kitaab ka mida min kutub اladab waxaa sharxay ajawaaliiqi sharaxiisana wuxuu u bixiyey aliqtidaab fii sharxi adab اlkaatib adab اlkutaabna waa la yihahdaa kitaabkaas markuu sharaxayo wuxuu yidhi aladabu fi اllugati xusnu اlakhlaaq wa ficlu اlmakaarimi adabka waxaa la yidhaahdaa buu yihi fi luga xusnu اlakhlaaqi akhlaaqda wanaagsan wa ficlu اlmakaarimi iyo makaarimta oo la sameeyo waxyaabaha wanaagsan oo lala yimaado la sameeyo ayaa adab la yidhaahdaa wa iطlaaquhu calى culuumi اlcarabiyati muwaladun wailaaquhu calaa culuumi alcarabiya in lagu ilaaqo oo lagu magacaabo culuumta carabiga ahna muwalladun waa mid muwallada wey macnaa waa mid gadaal ka timid asalka adab fii lugati alcarab looma aqoonin fanni ka mida min culuumi alcarabiya in lagu magacaabo marka fanni ka mida min alculuumi alcarabiya waa arrin muwallada xadata fi lislaami islaamka dhexdiisa soo dariday wey xadaa fi اlislaam waa arrin islaamka dhexdiisa timid dhankaasi marka waa dhankii luqada adab dhanka luqada waxyaabihii lasoo sheegaa la yidhaahda isilaaxan waa maxay adabku isilaaxan huwa alkalaamu alinshaa-iy aladab waa alkalaam alinshaa-i waa hadal inshaa-i oo la bilaabanayo hadal lasoo naqlinaya ma ahan adabku waa hadal la bilaabanayo albaliiq ee xeel dheer aladi hadalkaasoo yuqsadu bihi ay bisababihi loola qasdayo alta'hiiru in la ta'hiiriyo la saameeyo fii cawaatifi اlquraa cawaatifta dadka quraa'da ah waalmustamiciina iyo mustamiciinta shucuurkooda iyo dareenkooda in lagu kiciyaa la rabaa adabka waxaa la yidhahdaa hadal la bilaabanayo xeel dheer danta laga leeyahana ay tahay dareemaha dadka wax akhriya iyo kuwa wax dhegaystaba in lagu kiciyo o lagu saameeyo sawaaءn kaana shicran aw nahran hadalkaasi waxaa isku mid ah inuu yahay gabay iyo inuu yahay hadal caadiya waa sawa saasaa culamada qaar ay ku tacriifiyeen aladab tacaariif kalena waa la sheego tacriifaadka adabka laiskuma waafaqsanaa laakiin tacriifkana waa mid lagu soo dhoweynayo cilmu اladab in lagu tacriifiyo cilmu اladab barashadiisa ahmiyad gaaruu leeyahay weliba khaasatan qofka raba inuu wax qoro ama uu qawi ku noqdo fi اlkalaam wa fi ilqaaءi اlkhuطbi wاlmawaacid wاlmuxaadaraat laga maarmaanay u tahay qofkii raba inuu carabi ku khudbeeyo qofkii raba inuu carabi wax ku qoro qofkii raba muxaadatho inuu sameeyo saameyn weyn uu leeyahay adabku waxyaabaha kaloo fawaa-idda uu ku leeyahay waxaa ka mid a caqliga waa ziyaadiyaa qofka markuu akriyo kutubul adab caqliga u kordhaaya maxaa yeele dadkii hore waxay ahayen dad aada u caqli badan dad waxay ahaayeen aada la yaabayso fakirkooda iyo dareemahooda heerka u gaarsiisan yahay kulamaa aada akhrisood dhex gasho adigana waad ku saamoobaysaa ta'hiiraa wuxuu kugu yeelanayaa xigmadahooda faraha badan ta'hiiraa wuxuu kugu yeelanayaa caqligooda iyo garaadkoodii faraha badnaa ta'hiiraa wuxuu kugu yeelanayaa balaaqadooda iyo hadalkooda siday u hadli jireen hadalladana ay u ridi jireen ama ay u dhigi jireen hadallada walidaalika adabka markay ka hadlayaan culimmada asbaabaha lagu barto waxaa ka mid ah kahratu qiraa'ati lqur'aan waa ka mid qur-aanka aada loo akriya qayb ka mida waa adabka maxaa yaele qofka hadduu qur-aanka aada u akriyo awalan carabkiisa waa ku jilcayaa kelimaadka sida loogu dhawaaqaayo carabkiisaa la qabsanaya haaniyan fasaaxa haddii la rabo afsaxu lkalaam waa kalaam ullahi caza wajal waxaa ku soo xiga sunnada nebiga sala allahu alay slam waxaa ku xiga qofka inuu dhex galo uu aada u akhriyo kalaamu lcarab lama rabo mar inaad akhrisa marna daysa maaha laakiin waxaa laga hadlaya qofka si fiican u dhex gala marka dambe wuxuu gaarayaa heer alfaadahooda uu isticmaalo alfaadahoodana alfaado aada baliiq aho aada u xeel dheer wa marka qofku wuxuu ku gaarayaa malaka iyo awood xagga adabka ayuu ku yeelanaya waxaa dhex martay qisa haaruun rashiid iyo ninka la yidhaahdo alasmaci alasmaci adiib buu ahaa shaacirna waa ahaa alasmaci baa wuxuu u yimid rashiid rashiid wuxuu ahaa markaasi waa amiiru lmu'miniin markuu rashiid markuu asmaci u imaanaya rashiid rashiid waxaa la joogay wiilkiisa ma'muun wiilu dhalo la yidhaha alma'muun ayaa la joogay markaasuu wuxuu ku yidhi rashiidoo wiilkaaga qur-aanka ma xifdisiisay bu muxuu bartaa bu yidhi wiilka markaasuu yihi qur-aanku xifdiyey markaasuu yihi qur-aanka kadib markaasuu wuxuu yidhahdee wuxuu bartaa alxalaal waalxaraam xalaashay xaaraamta u kala bartaa markaasuu yidhi arrintaasina way fiican tahay ee maxaa ku xiga markaasuu yidhi intaas keliya ayuu bartaa hadda intaasuu ku eg yahay markaasuu yidhi wiilkaaga bar ashcaartii carabta inuu barto adabkii bar oo ha akhriya kutubtii adabka wiilkaaga arrintaa ku dhiirageli wey markaasuu wuxuu ku jawaabay haaruun biayi shayin na'khuduhu bixifdih maxaan ku qabanaa xifdigiisa macnaha maxaan ku bilownaa hadda inaan xifdisiino wuxuu yidhi asmaci ashcaartii marka carabta inuu u kala qaado guda gale wuxuu yidhi ina shicra qurayshin yaxuduhu calaa talabi sharaf gabayga quraysh wuxuu ku boorinayaa inuu sharaf dalbo macnaha shucaraau quraysh waxay u badan yihiin inay ka hadlaan sharafta iyo raadinteeda marka shicra quraysh wuxuu ku boorinayaa buu yihi calaa dalabi sharaf sharaf inuu dalbo wa shicra kinaana qabiilka la yidhaha kinaana gabaygooduna yaxduu cala alkaram wuxuu jeclaysiinayaa cala alkarami deeqsinimada wuxuu yidhahda wa shicra tayi qabiilka la yidhaha tayi gabaygooda yaxmil wuxuu ku ximbaarayaa calaa iطcaami طacaami cunada inuu dadka quudiyo inuu dadka siiyo wax oo martida sooro ayuu ku boorinayaa gabayga dayi ilan gabayadoodaa sidaa ku badan inay ka hadlaan marti soorkii wixii la mid a wa shicra fihmin qabiilka la yidhaha fahm fihmi shicirkooduna yaxudu calaa shajaacati geesinimuu ku boorinayaabuu wa shicra hudaylin qabiilka la yidhaha hudayl gabaygooda yuliqu lalsina yuطliqu اlalsuna carabada ayuu wuxuu ku furayaa buu yidhi bilfasaaxati fasaaxo qofku fasiixuu noqonayaa buu yidhi qabiilka la yidhaha hudayl gabaygooda hadduu xoogga saaro ama gabayga hudayl akriyo macnaha gabayadaas marka mid ka reebta u door waayo wiilkaaga hadaluu ka soo celiyo rashiid wuxuu yidhaahdee fii ma turaadu khawaatiru sibyaan caruurta khawaatirtooda iyo quluubtooda maxaa lagu tababaraa buy waxa ugu horeeya ku fiican in lagu tababara ilmuhu intay yaryar yihiin oo qalbigooda uu la qabsado waa maxay qultu waxaan idhi bilaamiyati alcarab laamiyati alcarab waxaan ku idhi buu yidhi qalbiga caruurta haddaad rabto inaad ku tababarto adabkii carabta laamiyatu lcarab bar buuyi aw bisabci tiwaal ama toddobadii dhaadheereyd yacni mucallaqaadkii toddobada ahaa waxaana hore loo yidhi culamada qaar ay yidhaahdeen callimuu awlaadakum laamiyata alcarab caruurtiina waxaad bartaan laamiyatu lcarab caruurtiina bara fa innahaa tudliqu lalsuna bilfasaaxa carabada ayaa waxay maaragtay ku daynaysaa fasaaxo macnaa qofku fasiix buu noqona hadduu laamiyatu lcarab bartuu xifdiyo wa tasiidu fi lcaqli caqligana way siyaadinaysaa wa fiiha habtu kalaami alcarab kalaamkii carabta khulaasadeediina ayaduu ku jiraa yacni fawaa'id fara badanoo kalaamuulcarab hadalladooda ka mid ah ayaa ku jira marka laamiyat lcarab ahmiyaddaasay leedahay cinda ahlilcilm in xataa la yihahdo caruurta ha la baro si caruurta carabkooda ula qabsado si caqli ay uga kororsadaan laamiyat lcarab maadaama ay tahay mid aada muhiim u ah cinda culamaa'i alcarabiya wa culamaa'i alluga shuruuxaad badanaa la sharaxay sharixii ugu horreeyey ee laamiyat lcarab la sharxo wuxuu ahaa sharxu lmubarid awalu sharxin lahaa waa sharxu lmubarid waxaa kaloo sharxay azamakshari oo acjab alcujaab buu ku magacaabay fii sharxi laamiyati alcarab waxaa sharxay abu bakr ibnu durayd saaxibu jamharati اluga abu bakr ibnu durayd ayaa sharxay walcakburi alcakburina waa sharxay dhammaan shuruux ay ku leeyihiin waxaa ka mid ah culimmada sharaxay nin la yidhaahdo ibnu abi tay ibnu abi tay ayuu macruuf ku yahay ibnu abi tay alxalabi sharaxiisa wuxuu ku magacaabay almuntakhab fii sharxi laamiyati alcarab sharaxiisa waxaa la yihahdaa almuntakhab fii sharxi laamiyati alcarab sharaxan waa sharax weyn waa sharax ballaaran daarulminhaaj ayaa daabacday dabco fiican waxaa muntakhab fi sharxi laamiyati alcarab alqaali raximah llah qasiidadan dhammaanteed wuxuu ku sheegay fi kitaabihi alamaali alamaali lilqaali alamaali waa kitaab ka mida min kutub اladab oo markay culammadu ka hadlayaan adabka waxay yidhaahdeen dawaawiin اladab waa arbaca afartii mid ka mida amaaliga qaali buu ahaa mid waa alamaali lilqaali alkaamil oo mubarid leeyahay iyo adab اlkaatib iyo albayaan wاtabyiin oo iska leeyahay liljaaxid afartaas kitaab waxay yidhahdeen waa dawaawiin اladab diiwaanada adabka afartaasay ku wareegaan macnaha afarta afartuba waa maطbuuca waay afartuba waa kuwa dabcan waay kitaabkan alkaamil lilmubarid asiga hadda soo afar mujalladoo dabco fiicanaha la keenay yani ayaa la daabacay marmarka qaarna waa la keenaa magaalada alamaali lilqaali asiga waa laba mujalad midna uu xoogaa ron yahay midna uu aada u weyn yahay laba mujalladoo waa weyn waaye albayaan watabyiinna asoo laba mujaladana waa jira asoo hal mujaladana waa jira adab lkaatibna asiga hal mujaladna waa jira asoo ka badanna waa jira ibnu qutayba iskale calaa kulli xaal afartaas kitaab waa afar kitaab oo diiwaan adab aladab uu ku wareegayo marka shuruuxdaasi waxaa lagu sharxay kitaabkan laamiyat lcarab ama manduumadan loo bixiyey laamiyat lcarab acaajimtii waxay isku dayeen ayaguna inay la tartamaan laamiyat lcarab ilan dad badana acaajimaho waxaa jira soo islaamay soo maaha oo dadkii muslimiintaah soo dhex galay ayagu markay rabaan inay la tartamaan laamiyatulcarab macnaheedu ma ahan inay luqa cajamiya kula tartamayaan luqadii carabiga laftirkeeda ay ku gabayayaan laakiin akhlaaqiyaadkii iyo aadaabtii carabta ay lahaayeen iyo waxyaabihii lagu yaqiinay rabaan inay dhahaan waan ku gaarnaa carabta ama waan uga horeynaa walidaalika nin la yidhaha adaqraa-i adaqraa-i ayaa wuxuu nadmiyey laamiyat lcajam asna laamiyat lcarab cagsigeeda wuxuu ka dhigay laamiyat lcajam baxraqaa sharxay laamiyat lcajam waxaa ka mid ahaa abyaadeeda fiima aliqaamatu bizawraa'i laa sakani biha walaa naaqatii fiiha walaa jamali beytkaasaa wuxuu ku jiraa laamiyat lcajam waa laamiyo fiican guud ahaan laakiin waxay yidhahdeen laamiyat lcarab ma gaarto isku daygaasi waxay dhaheen acaajimtu waa ku fashilmeen waana gaari waaye in laamiyat lcarab oo qasiido la mid a acaajimtu maysan keenin laamiyat alcarab ayadaa ku horeysa shaki malaha bal culamada qaar waxay yihahdeen waa kamaa bayna asamaa'i waalardi laamiyat alcarab iyo laamiyat alcajam xagga balaaqada xagga fasaaxada xagga sida kelimaadka loo isticmaalayo xagga waxyaabaha laga hadlayo jaanib walba waxay yihahdeen laamiyat alcarab aa ku horeysa laakiin muxaawalay isku day waa laamiyat alcarab waa shicir waa gabay shanfarana waa shaacir inuu sucluug yaha waxaa u dheeraa inuu shaacir yahay oo gabyaa yahay shaacir maxaa loogu magacaabay shaacir kelimadda shaacir waa maxa dabcan shaacir waa maxa haddii lagu yihahdo gabyaayo ayaa la leeyahay soomaalida soo maaha soomaalida saasaa la dhahaa laakiin ninkan gabayga tirinaya maxaa shaacir loogu magacaabay waxay yidhaahdeen culimmadu sumiya shaaciru shaaciran lifitnatihi lifitnatihi waa ta fitna ta ma ahan waxaa shaacirka shaacir loogu magacaabay lifitnatihi baraarugiisa darteed waa nin baraarug badan waliannahu yashcuru اlmacnaa qabla nadmi اlbeyt waxaa loogu magacaabay macnaha ayuu dareemayaa intuusan beytka tirinin ka hor nadmiga iyo beytka intuusan tirin ka hor ayuu macnaha dareemaya macnaha marka hore kelimaadkiiu diyaarsanayaa macaaniday xembaarsan yihiin waa fahmayaa intuusan wax tirin ka hor wuxuu dareensan yahay macaanida kelimaadka shicirka marka kalaamkana waxaa la yihahdaa waa shicir ninka jeedinaya maxaa leeyahay waa shaacir shicirkuna waxa waaye waa kalaamun mawsuun waa hadal miisaaman waay ashicru waa kalaamun mawsuun waa hadal miisaaman oo miisaano iyo awsaan ku socda walidaalika shicirkaasi halkii xaboo ka mida maxaa la yihahdaa beyd baa la yihahda soo ma albeyt waxaa beyt loogu magacaaba bay yidhaahdeen waa kalbeyt sida gurigoo kale waa haykalaa la dhisay aasaasaa loo dhisay arkaanuu ku taagan yahay buu gabayga leeyahay guriguna waa aasaaskaasaa lagu dhisaa guri markii la dhisaya aasaasaa la jeexaa soo maa kadib tiiraraa loo bixiyaa guriga la rabo inuu ku taagnaado gabayguna sidaasoo kale uu tiirarka u leeyahay waxaad tiirarkaasi ogaanaysaa markaad fannigan caruudka la yihahda aada dhigato caruudkaa lagu bartaa gabayga iyo waxyaabaha iyo miisaanada uu ku istaagayo inaan akrino hadda waan rabnay laakiin waktigaa yar wakti intaan ka badanoo u baahan yahay caruudka laakiin muhiim waaye markii loo fiiriya ashcaarta ilaa lix iyo toban baxri ayay gabayadu ku baxaan ama ay ku socdaan mid walba wuxuu leeyahay tiirar gaaruu leeyahay oo la rabaa qofka markuu gabay tiriyo in mi in miisaankaas la saaro hadduu yihahdo maalan aniga waxaan ku socdaa baxru rajas waxaa loo bandhigayaa miisaanka rajaska rajaska u lahaa hadduu meel ka jabnaado ku noqaala leeyahay waa jaban yahay waa inaad soo saxdo sakanaadka iyo xarakaadka iyo xuruufta wax dhan waxaan rabaa inay isku maqaatic noqdaan la isku googoynayo dhammaantood maadaama marka sidaa loo jarjarayo hadalkaaga ama gabayga aad tirinaysa muxuu ku taagan yahay tiiraruu ku taagan yahay sida guriga uu ugu taagan yahay tiirar sidaasaa beydka beyd loogu magacaabay asigan oo waxaa loogu magac daray gurigii dhisnaa ayaa loogu magac daray gabayga waxay yidhahdaan culummadu ma ahan keliya miisaan in lagu socdo dabcan miisaan uu leeyahay laakiin ayadoo miisaanka la ilaalilayo haddana gabayadu kala macaan yihiin soo gabayadu kala ma fiicna gabay markaad dhegaysato waxaad arkaysaa si fiican kugu soconaya iyo mid aad isleedahay kan yaa iska daaya oo aadan jeclaysanayn haddana mid walba oo ka mida miisaankii waa ku socdaa xaggee wax ka jiraan culamada qaara waxay yidhahdeen laysa shicru iqaamat alwasni gabaygu ma ahan bay yidhahdeen in wasni iyo miisaan la dhigo laysa w laysa shicru iqaamat alwasni wa taxsiil alqaafiya gabaygu ma ahaanin ama ma ahan in wasni la sameeyo la taago iyo qaafiye in la xasiliyo oo la helo ma ahan bay yidhaahdeen shicirka shicirka dhabtaa ee la rabo kaa ma aha inama shicru takhayuru lalfaad shicirku waxaa weeye in alfaad la doorto inama ashicru takhayuru lalfaadi waa alfaadoo la doorto wey wa xusni wasfihaa wa xusnu wasfihaa iyo wasfigoo la wanaajiyo alfaaddaas wasfigeedoo la wanaajiyo wa tarkiibu almacaani alxasana iyo in la isku rakibo macaanidii wanaagsanayd gabayga la rabo ee qofka si fiican qalbigiisa u taabanaya waa midka alfaaddiisa la doortoo la xusho qofka waxa markuu shaacirka gabyaayo gabayga waa laba nooc mid horta waa mid hibo ah oo qofka waxaaba laga yaaba asoon waxba soo diyaarin inuu iska gabyo laakiin laftirkiisa markuu gabyaayo yuusan kitaabba kasoo diyaarina istixdaaru qalbi baa jira istixdaaru qalbi baa jiro alfaadda iyo sida wax u tartiibinaya niye ahaan waa iskugu aadan yihiin wax qalbiga ugu tartiibsan oo saf ku jira uu soo saaraya qaarna waa la diyaariyaa qaarna waa la diyaariyaa oo qofka shaacirka waa soo diyaarinaya zamanadan dambena diyaariska aada u badan marka uu diyaarinayo qawaamiista ula tegaya qawaamiista kalimaadka buuxa waa badan yihiin soo maaha waxaa la rabaa marka ujeeddada uu leeyahay iyo alfaadaha uu isticmaalayo inuu aada uga fiirsado dabcan waxbuu rabaa inuu ka hadlo waxa uu ka hadlaayo iyo lafdiga uu isticmaalayo xaguu ku dhacaya lafdigan munaasab ma u yahay danta aada lahayd ma saameynayaa qofka aada la hadlaysa ama dadka hadalka aad ku wajahaysa saameyn qalbigooda ma ku yeelanaya waa takhayur lalfaad alfaadda kala dooranshadeeda waa wuxuu la soo baxayaa lafdiba lafdigu ka fiican yahay ka macaan yahay laga jecel yani dadku ay aada u jecel yihiin dhagaha qofkana dareen ku reebaya shucarada marka dhankaasay ku kala horeeyaan oo waxaa leeyahay fulan ashcar min fulan ashcar min fulan marki la leeyahy waxaa laga hadlayaa xagga mataanada iyo quwada gabayga uu leeyahay waa waxaa kaloo shicirka lagu magacaabaa qasiidana waa la yihahdaa soo maaha qasaa-idaa lagu jamciyaa waxaa laleeyahy hadihi alqasiida gabayga dhan hadda laamiyadan oo kale maxaa leeyahay qasiidaha lagu magacaabaya qasiida maxaa loogu magacaabay waxay yidhahdeen culammadu lianna shaacira qasada ilaa nadmiha maxaa yeele shaacirku wuxuu u qasday inuu nadmiyo ayuu u qasday nadmintu dabcan waa tartiibintii lianna shaacira qasada ilaa nadmihaa maxaa yeele shaacirku wuxuu u qasday nadminteeda ow qasada almamduuxa ama wuxuu u qasday midka uu ammaanayo qofuu maalan ammaanaya qofkaasuu ula qasday gabaygan soo maaha saasaa qasiida loo leeyahay qasiidadoo dhammaystiran waxaa lagu magacaabaa kelima carabtu waxay dhahaan markii qasiidada maalan lagu dul akriyo laamiyat lcarabaa lagu dul akrinaya waa dhagaysanayaa wuxuu leeyahay kalimatun mukhziya kalimatun mukhziya ay hadihi kalimatun mukhziya mukhziya macnaheed waa maxay waa mid wax hoojisay noqonaya soo maaha laakiin waxay ula jeedaan waa kelimad wax xoojiso oo qofkii gabaygan lagu dul akriyo ayaa wuxuu yidhaahdaa akhza allaahu qaa'ilahaa ma ashcarah qaa'ilkeeda allaha hoojiyo yaa ka gabay badan ninkaana shaacir tagay waayo saasay yihahdaan markay maqlaan macna waa qasiido saameyn leh ula jeedaan mukhziya kelimad lafdigu dabcan habaar uu egyahay laakiin waa kelimatu jarad calaa lisaan alcarab litacajub bay u leeyihiin akhza allaahu qaa'ilahaa maa ashcara marka waxaa leey waa kalimatun mukhziya waa kelimad waxhoojisa bimacnaa waa kelimad qofkii maqla ka keenaysa inuu yidhaahdo akhza allaahu qaa'ilahaa ka keenay saameynta ay leedahay ay qofkaasi ku leedahay awgeed marka manduumadani waxaan dhihi karnaa qasiida waxaan leenahay waa shiciro waa gabay waxaa la leeyahay waa kelima kelimatun mukhziya kelima markii la leeyahay dabcan naxwaha iyo kuto badan oo kusoo aragteen kelima laguma idlaaqa keliya qowlun mufrad sida kutubu naxwa ku taallo intaa keliya kelimad lama yihahdo fii luqati alcarab hadal fara badana inta la sheega waxa la leeyahay waa kelima kalaa inaha kelimatun huwa qaa'iluha ayaana kelimaad fara badan marka qasiidadan oo dhammaystirana maxaa leeyahay waa kelima laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulu llah waxaa la leeyahay waa kelimatu tawxiid haddana waa kelimaad badan qasiidadana waa sidaasoo kale waxaa leeyahy waa kelima ayadoo nadmi iyo kalaam dheera intaasi waxay ahayd muqadime iyo hordhac ku saabsan laamiyat alcarab in sha allahu tacaala manduumada beriyaan guda gelaynaa hadduu alla yidhaahdo laakiin manduumada waxaa la rabaa in la xifdiyo adabku sidiisaba wax naha ma lahan haddaan la xifdin adab ogaado wax laga raba xifdi waayo waa ilaa sheeko waayo sheekada maxaan ka faa'iideynaa waxaa laga faa'iidayaa keliya waa in wixii la xifdiyo markaad xifdiso waxaa kuu sahlanaanaya kelimaadkaas gariibka ah ee hadda laga yaaba inaad islaadaa kelimadan adaga carabkaaga hadhowta waxay ku noqonaysaa wax basiidoo sahlan qalbigaagana waxay ku noqonaysaa wax furfura caqligaaguna waa ku ziyaadaya waa ku kordhayaa balaaqaya fasaaxana waa ka ziyaadsanaysaa lakiin waxaa shardiga in la xifdiyo baaraka allahu fiikum wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin